Gabdhaha magaalada Jowhar ayaa lagu dhiirrigeliyay inay la yimaadaan isbeddel muuqda oo xagga noloshooda iyo horumarka bulshada, si ay door muuqda uga qaataan dib u dhiska iyo kobcinta deegaanka ay ku nool yihiin. Fortune Adan, oo ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada magaalada Jowhar, ayaa ku boorisay gabdhaha inay ka gudbaan wax walba oo caqabad ku noqon kara naftooda iyo himilooyinka ku saleysan doorka ay ka qaadan karaan horumarinta deegaanka.
Utahay een kufaanay inay yihiin dad gobolkooda wax u bartay oo wax u qabtay oo horumar gaarsiin karo. Markaasi wadana barwaaqo gaaro gobolkana barwaaqo gaaraya. Horta maasha Allah su'aasha waa su'aal muhiim ah horta. Intaan horta qofka in hal abuurka ay sameysanin waxaa ka horeysa gabdhaha awalan in guriga laga soo bilaabo oo gabadha loo diiday in wax barashada ay tagtaba. Qofkii wax barasho loo diiday hal abuur wax ma sameysan karo maano. Horta awalan hadii guriga oo wax barashada waalidka diidayo gabdho qaar way jiraan oo wax bartay way jiraan. Maasha Allah sanooyinka dambe gabdhaha waxba bartaan laakiin dad waxaa jiro oo wax barashada helina jiro oo na rabo inay wax qabsadaan. Wax barashada horta waxay tahay qof marka wax bartay in noloshiisa uu albaabo badan u furmayso qof wax badan fahmayo. Qof wax baran qof wax bartana farqi weyn u dhaxeeyo. Qofka marka wax barto wuxuu noqonayaa qof weyn oo caqli leh oo oo dhan walba ka dhisan noqonaya. Laakiin qofka hadii wax baran waxa stupid ayaa suuqa iska noqonaya. Mideeda kale tani gabdhaha oo dhibaatada ooyinka ay haysatay wax kasta ku qabo la'yihiin waxaa kamid ah in bulshada dhexdeeda waaye oo la dhiirigelin gabdhihi oo gabdhihi markasta ay la gabar waa tahay adiga maxaa baranay oo lagu egyahay asu tahriibaya wax u tahriib ku sababay waxay tahay wuxuu dadka nisniga jibinaya hadaa qof walba qof kale in niyada u dhisto horumar waa la gaarayaa. Bulshadaada waa hirgelinaysa hadaa anaga ay go'aantaa budgetkaas waa hirgelinayna insha Allah. Waxaan rajeynaynaa dumarka ku nool gobolka in ayagana sidaas ay sameyn doonaan insha Allah. Aniga maadaama duutiga wax barashada aan kuda jiro insha Allah midaasna waa higsigay iyo hamigayga inaan dumarkana wax dadkana aan la tashato aan wax isla qabsano aan dadkaygana wax baro. Sababtoo ah waxaa maanta dhanna laygu duceeyaa.
Gabdhaha magaalada Jowhar ayaa ku howlan sidii ay door firfircoon uga qaadan lahaayeen kobcinta dhaqaalaha, horumarinta ganacsiga iyo dib u dhiska deegaanka.